barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah afarta bisha januari sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aan idinku haynaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka ay farduhu kaga jireen noloshii hore ee soomaalida
fardaha laba faras baa ugu qiimo badan oo farasku hadduu baroor yahayna waa lambar one lambarka xigaana waa faraska xamarka la yidhaahdo labadaa faras baa ugu lambar wansan fardaha uguna qurux badanoo
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah sida faras xullaalo aan xaalu faraago dugaan xayska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin ama xalin fadhiyo waxaan filaya dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan codkaasi cabditahliil warsame dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale aad idaacadda ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
duufaanta loogu magacdaray babuug ayaa jimcaha maanta ku dhufatay dalka tailan iyadoo la filayo inay reebto saameyn xoogan duufaanta oo roobab iyo dabaylo xoogan wadatay ayaa khubaradu waxa ay ku tilmaameen inay noqon doonto tii ugu xumeyd ee soo marta wadankan dhaca koonfur bari aasiya muddo soddon sano ah meelaha ay hadda garaacaysa ayaa waxaa ka mid ah gobolka koonfureed ee nakhon sitamamaraad waxaana laga cabsi qabaa inay marto gobolada loo dalxiiska tago ee ku yaala gacanka tailan duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee dalkaasi ku dhifata ayaa waxay ahayd tii dalkaasi garaacday sanadka kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii waxaana ku dhintay afar boqol oo ruux
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyeyaasha aqalka koongareeska ee dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa inay xilli dambo maanta oo jimcaha ay kulan yeeshaan kuna wada qaataan aqalka cada waddanka maraykanka si ay isula falanqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa hakadka ku yimi howlaha dowladda maraykanka kaasoo gelaya toddobaadkiisii saddexaad kulanka ayaa imanaya maalin kadib markii sharci dejiyaasha cusub loo dhaariyey labada aqal ee waddanka maraykanka iyadoo xisbiga dimuquraadigu ay la wareegeen hoggaanka aqalka hoose waxaana ay shalay meermariyeen qorshe dib loogu furaya howlaha dowladda iyadoo qorshahaasina aan lagu soo darin shanta bilyan ee dollar ee madaxweyne donald trump uu dalbaday si derbi loogaga dhiso xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna magaalada laascaanood cabdikariim olol
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhaqashada fardaha iyo dadkii soomaaliyeed sida ay u dhaqan jireen waxaana barnaamijkani aan ku waraysan doonaa saleybaan bulaale cadane yuusuf oo ku sugan degmada xudun ee gobolka sool fardaha marka hore dee waa la ogaa dhulka iyagaa ka shaqayn jiray dadkii soomaalida ee dhaqan jirayna marba heer bay soo joogeen waa laysla fahamsan yahay sidaa fardaha dee xilligii ama dhurwaayo ama abaaro ama ay wax dhaceen dhulka way ku yaraadeen waana lagu tabci waayey haddii lagu tabci waayeyna wax dhurwaa cuno iyo wax iska kala carara oo neefba meel aado bay noqdeen dhulka qaybay ku dhaqan yihiin oo weli joogaan waana sii yaraanayaan haddeer anigu ilaa maalintii aan garaadsaday iyo xilligan aan joogo farduhu gacantaan ku hayey haddeera ilaa dhowr iyo labaatan neef baan gacanta ku hayaayo nooc walba lahoo anigu fardaha waana qabtaa waana fuulaa farduhuna dee waxay leeyihiin midabo badan waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mid a dhaqankii soo jireenka ahaa iyo kaalinta farduhu ay ka lahaayeen deegaanada soomaalida fardaha dee waxa lagu qiimeyn jiray marka hore waxa waa wa- waa lagu dhici jiro duulaanka waa geli jireen aroosyada waa la keeni jiray gabaati waa loo bixin jiray oo qurux bay ahaayeen oo wax kaleba lama bixin jireen ninka haddii faras la siiyo dunida in bed la siiyey bay ka dhignaan jirtay marka dee farduhu qiimo gaara oo aan dhulka dadku kale haysan ama aanay lahayn bay leeyihiin oo boqolkiiba boqola waa gartay marka waxyaabaha sida weyn hadda laga hadlo waxaa ka mid a inay sii yaraanayaan in shilalkan cusub iyo dadka hadda kacay qiimaha farasku uu lahaa aysan wax badan ka fahamsaneen bal ka warran taasoo kale farduhu dee markii hore waxa la siisan jiray qori waa la siin jiray laba geela waa la siisan jiray haddeer marka ay sii yaraadeen anigu kuwii aan haddeer soo iibiyey afar kun bay igu marayaan markii iib loo dhigay afarta kunna waxay goysaa afar geela bay maanta goysaa afar qaalmood baa geeyadu goynaysaa haddeer lacagta marka xagga lacagta looga eego kuwii aan haddeer soo iibiyey anigu afar kun bay igu maraysay midiiba sideed geeyaan keenay sideedii geeyo insha allah way dhaleen sideed geeyay dhaleen maanta waa waa raxan marka dee fardaha in la beero oo la hayo gacanta lagu hayo waraarahana laga dilo biyo macaan iyo dooxooyinna la geeyo bay ku dhaqmi jireen dadkii fardaha dhaqan jirayna haddeer wax gaari iska fuula iyo wax iskaba naca iyo waxaasay noqdeen markaa fardihii dee waxay u baahan yihiin in la soo celiyo quruxdii iyo nidaamkii in gacanta lagu qabto in biyo macaan iyo beero loo sameeyo in silibyo loo xidho in dhurwaaga laga laayo sidaasay ku suuroobaysaa inay sideennii hore inoogu soo noqdaan farduhu bal dhaqashada dadka reer miyiga iyo dadka hadda ku dambeeya tuulooyinka sidee bay u dareensan yihiin inay fardaha gacantooda uu ku jiro oo ay soo celiyaan sidii loo dhaqan lahaa sidii loo dhaqan lahaa maxay ku suuroobaysaa fardaha haddeer halkan marka aan joogo anigu ilaa laascaanood saacad iyo bar baan u socdaa gaadhigu waa xumaanayaa shidaal buu kaa doonayaa haddeer haddii aroos la yimaado oo aan neef fardaa keeno baabuurta lama ege faraskaa loo imanayaa marka fardihii waxa la doonayaa waxa curyaamiyey waxa weeye dhurwaa iyo gacan ku hayn la-aan oo la sii daynayo la odhanayo waa mirooday ha la sii daayo miroodkii tii dhasha dhurwaa baa neefkii ka cunaya taweyn iyo neefkaba habeenka markuu ka yar cuno taweynna dhurwaagu muhiimiyadda fardaha dhurwaagu hadduu saa u taabto hilibkoodu ma kala hadho wayna hilib macaan yihiin bahalkaasaa dhulkii u galay dadkii saasaa marka hamiyadoodii uga sii dhacaysaa laakiin waxaanu samaynaynaa insha allah in fardaha silig loo xidho in gacanta lagu hayo sida xoolaha kale loo beero gacanta loogu hayo sidaasay ku suuroobayaan fardihii inay soo noqdaan waxaa laga sheegi jiray ninku inuu faraska qaarkood ay subag siin jireen qaar ay u dhaqi jireen qaar ay si weyn u xanaaneyn jireen bal ka waran marka loo eego dadkii hore iyo dadka hadda jooga wax isku wax isku qaarad noqonaya maaha faraska dee waa waa la bari siin jiray waa loo saliidayn jiray waa loo subki jiray dhagaxa laga ilaalin jiray farasku marka intaa lagu beero oo wax la siiyo kaaba fogaan maayo waa wax kula socda iyagaa rabaayada ugu wacan markase neefka la eriyo ama la tuuro dhagax lagu tuuro wuu kaa fogaanayaa in dhagaxaasuu raacayaa marka wixii hore ee ama sayidkii oo kale ama dhulkii dee taariikhaha laga sheegi jiray ama soomaalida waa la iska fahmayaa laakiin fardihii dadka iyo dadka maanta haystaa isku xeer iyo isku dhaqaale iyo isku aragti midna maaha baabuur iyo diyaarado iyo waxa iyo dad baa baa ka shaqaynaya marka fardihii dadka haddeer aan haysan ee lahaan jiray qaar baa dadkii jiifa oo xanuunkoodii hayaa oo u xanuunsanaya fardihii dadkii hore gacanta ku hayn jiray sii waaweynaanaya haddii haddeer ama neef fardaa ay helaan ama la saaro waxaa laga yaabaa inay bogsadaanba oo dhidid iyo xumad waxbaaba ka dhacaya marka laga hadlayo saleebaanow ma jiraan farac ka soo hadhay taariikhdii hore ee sooyaalka fardo ka soo jeeda xilligii daraawiishta oo kale oo deegaanadan jooga ama nugaasha dooxooyinka nugaaleed ma jiraan waa jiraan ha waa jiraan fardihii dee waa fardo kale dhulka inoogama iman waa siirkoodii kuwan hadeer aanu gacanta ku haynaa waa fardo yowga waa iyagii fardo kale dhulka ma soo gelin mana iman markaa farduhu waa iyagii waana fardihii suunaariga ahaa ee qoob yarta ahaa weeyi waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mid a barashada iyo inay dadku aqoon u yeeshaan bal noocyada ugu muhiimsan ee haatan hadhay ee taariikh ahaan ee sooyaalka dhaqanka soomaalida ku jira farduhu dee horta marka u horeysa way waa waa toddoba midab bay ka toogan yihiin toddobadaa midab way kala baxayaan oo dee waa tuulaha magaciisii kuman kuman casaawiira kuman umbaroor ciida kuman intaasoo kun buu horta ka dhigay ninkii dee fardaha gacanta ku hayn jiray ee subaga siin jiray haysan jiray ma garata waxay leeyihiin baroorkii waxay leeyihiin xamarkii waxay leeyihiin bulaalihii waxay leeyihiin xamar madowgii waxay leeyihiin qaajihii nooc kasti waxay leeyihiin ashkirkii ma garata marka farduhu aad iyo aad bay qiimo u leeyihiin qur-aankana dee waa lagu sheegay waagii beriye waxaa la yidhi halkaa fooda inaad u saraaxdaa waa waa arrin muqadis oo xadiisa dadka hadeer la afgaran waayey waxay doonaan ku hadlayaa waagii hore gabadha marka lala guri galo guriga hortiisa faras baa lagu xidi jiraa hortii markay soo kacdo faraskaasay ku indha furi jirtay waxay dhali jirtay habeenka oo ka go-ay ninka dee wax la garanayo caanahoo nina ama gabadh mid kastaba ha noqoto waa kii ilaahay wax kaa dheefsiinaya hadeera guriga hortiisa waxay ku xidhaan neef dameera ahoo neefkaa dameerahay galabta subaxii markay indhaha ku dhufato qalbiguba waa jabaya waxay dhashaana waa waxaan laba fahmayn oo sidaas oo kale dee reefasiga jira isumada dhowo oo waa gudcur iyo caddo dadku ay u muuneeyaan oo ragga horena ay u qadarin jireen waxaa ka mid ahaa siinta farda la ysisiiyo bal ka waran faraska la ysisiiyo marka laga yimaado guurka iyo dad nooceeyaa la siin jiray waxaa la siin jiray garaadada madaxweyneyaasha oo kale dad noocaasa baa la siin jiray oo la odhan jiray waxaasi ama xaal marka laba qabiilo ay ishor fadhido isqabsato baa la odhan jiray faraskii shanlaan bixino faras baa halkaa lagu soo xili jiray oo dadkuba waa kala dareeri jiray isagoo aada yaabaysid siduu weyn yahay dadkaasi waa gartay waxyaabaha tusaale ahaan oo kale waxyaabaha sida weyn u xusuusato oo aad ku garaasatay oo aad ku kacaantay maxaa ka mid ahaa marka la eego dhaqanka fardaha iyo taariikhda ay dadka ku dhex lahaayeen anigu waxaan garanayaa dee fardaha iyadoo la yidhaahdo waryaha reer hebel farduu leeyahay war fardihii maanta wayna soo marayaan fardaha hala macsuumo dadka wata meel hebley qabanayaan ama meel heblaa maanta shirka jiraayo fardihii loo dirayaa waxyaalo fara badan baa halkaa waa la isku afgaran waaye maanta hebel iyo hebel iyo hebel toban faras hala diro waxa lagu hayo halkaa soo ogaada hala tago fardaha hala geeyo dadkaa waxa lasoo kala yidhaahdo baabuur ma jirin qaarad bay mari jireen telefoonna ma jirin dadkaba iyagaa waxay u ahaayeen indho waxyaabaha sida weyn oo kale ay dadka reer guraaga iyo ragga hore u adeegsan jireen waxaa ka mid ahaa in beesha ama degmadaasi ama dadka xoolo dhaqasada oo kale sahanka daaq oo kale loogu diro inta reer fardooley la diro hadda roob baa da-aya wuxuu helayaa oodaas oo kale lama gaari karo waxaana la yidhi dee waxa rag baa soo noqdee reer ma soo noqdo war hebel iyo hebel iyo hebel faraskii baxsanaayo hebel iyo hebel fuula beesha qaaradaa roobku ka da-ay bay mari jireen habeen ha maqnaadeen caanahooda sibraarkooda caagadahani shalay bay ahaayeen sibraarkooday qaadan jireen adhiga inta loo sii qalaa waxaa loo sheegay hilibkiiyo geedayshan baa bac loogu guri jiray halkaasay biyahoodana way sitaan sahayooda magaala ma jirto habeen iyo laba mid kasta maqnaa qaarad buu ka daayay habeenka dambey degmada u iga jireen waxaa la odhan jiray ha laga kiciyo geel baa lumay oo baxsaday oo waa diday geelaasi oo waa oodqaaday xalay oo kaleu guureeyey waxaa la yihahdaa geelaa lama hayo toban faras baa laga daba diraayo raadkiisiun baa lagu jiibsadaayo habeen iyo laba mid kasta ha ku maqnaadeen isagoo dhan oo baa lagu keeni jiray oo hareeraha fardihiisaa uga raacayaan baa degmadii lagu soo ridi jiray boqol halaad ama boqol iyo konton halaad maadaama salebaan oo aad ka mid tahay dadka odayaasha ee sida weyn u yaqaana qiimaha fardahana garanaya qofku markuu doonaya in faras loo macneeyo magacyada hadda soo tirisay kuwa ugu qiimaha badan kuweebaa ka mid ah midabada xagga dheeraynta socodka xaragada fardaha laba faras baa ugu qiimo badan oo faraska la yidhaahdo uu lahaa magaciisa tinogodomadoogow baroor ubaxle baan doortay farasku hadduu baroor yahayna waa lama lambar one lambarka xigaana waa faraska xamarka la yidhaahdo xamarka aan isbedelina xamar miidka ah weeye labadaa faras baa ugu lambarwansan fardaha uguna qurux badan oo marka laguu soo taago ishu dee waxbay ku dhacdaaye labadaa faras waa ishu ku dhacdaa labadaa faras waana ugu adkaysan badan yihiin waana ugu dheereeyaan waana ugu qurux badan yihiin neef neef baa ka baxoo neef neefkaa ka baxaana wuxuu noqdaa neef calamiya laakiin sidooda u badan waxay noqdaan farda aan ishu ku dhicin laakiin hadday baxaan labadaa faras ee caynabka iyo ashkarka la yihahdaa waa soo raaci karaan laakiin labadaa faras ee ugu lambarwasan waa labada aan kuu sheegay sheegtay inaad fardaha dhaqatid qaarkoodna aad hadda soo gadatay kuwan aad dhaqday oo kale xaggaad ka keentayna hadda wallaahi dhul badan baan maray kiidari waa tegey eh, meesha la yidhaahdo bariga qardho waa tegey taleex waa tegey dhul badan baan maray adigu dhulkii fardihiisa good midan baa u badan waxa jooga geeyageeyooyin baan ka soo helay geeyageeyadaasi qiimo aad iyo aad markii dadku dee ula yaabanaa laakiin anigu aan fardaha wax ka garanayo aanan la yaabin waan ka siistay marka anigu wax kastoo maanta la yidhaahdo lacagta aan siistay konton halaad waa goyn lahayd mana rabo iyagaan rabaa waxaana rabaa hidiyo dhaqankii in dib loo celiyo laygula tabco fardahana layla dhaqaaleeyo farduhu waxa ay u baahan yihiin fardaha lama kala le mid kasta oo meel kasta ha ka yimaado maanta yidhaahda waxaan u baahnahay qurux iyo muunayn ama aroos ama bixin hadda marka laga hadlayo saleemaanow gobolka sool oo kale meeluu caan ku ahaa meelaha ay sida weyn haatan ugu sii hadheen fardahaasi halkeebaa ka mid ah fardaha haddeer waxa ugu ugu badan meesha ay joogaan degmada xudun baa ugu badan meel kasta waan maray waa saddex saddex iyo afar afar iyo shan shan baa jooga laakiin halkan waxaa la helayaa shan iyo toban neef oo wada jooga ilaa labaatan neef oo wada jooga waa la helayaa hadda sangoodka oo kale haddaad dadka u bal u sharaxdo muxuu yahayna singoodka waxaa la yidhaahdaa fardaha marka xilli ay joogto faras baa fardaha qabsada laayaan oo fardaha ka dhasha fardaha qoodharka oo dhan wuu eriyaa cidluu isugu saaraa sidaa waxay fahmayaan geel oo kale awrka awrka uga eriyo buu cidlo isugu saaraa ilaa toban faras ilaa shan iyo toban faras shan iyo tobankaa faras faraskaa fardaha wataa ka adag singood saasay ku noqdeen oo dhalay kuma jirto wax waa wax ragga miidhan weeye gooni bay u baxeen oo wixii hawadaa usoo mara oo fardaila ama geeyooyina bay u kala dheereeyaan oo ay doonayaan inta kale iyagaa isku mashquulsan oo laacdamo oo isbaacsado oo jeeraareeyo oo marba meel aada Een, waxyaabaha sida weyn usoo noqnoqda waxaa ka mid ah abaaraha oo kale bal ka waran sida abaartu u saamaysay marka laga yimaado dhulwaaga iyo inta soo hadhay oo dayaca dhibaatooyinkaasa la kulma abaartii markii ayna saamaysay waxay waayeen biyihii macaanaa daaq ay dhulkii ka waayeenna waa waayeen marka cidlay u farfadhiisteen way iskaba farfadhiisteen iyagoo aan tamarhayn bay iska dhaceen neefku marka uu ruqoodo oo caatoodo wuu fadhiistaa isagoo fadhiya ama halkiisaasuu ku baksiyaya ama bahal dugaaga halkaa ugu imanayo oo daawalba u xiilqabay oo Een, barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa inagoo ku jira salebaanow waxyaabaha aad ku talinayso in dhaqankii iyo sooyaalkii iyo ilaalintii fardaha loo waxaa loo samayn karaa oo kale oo dhowaagan iyo waxaan lagaga difaaci karaa beero iyo dhul silig loogu xidho ay iska daaqaan oo iskaga dhaqmaan wax ka taran badan xoolahana iyo waan la fahamsanayn oo dadkana dad iska bilooday ahe iyagaa ugu hawl yar oo ugu munaafacaad badan haddeer marka een, way ka yaqaaniin een, qofka dhaqaaleeya ee gacanta ku haya oo kale adiga oo kale way garanayaan inaad dhaqaala u fid ha way marka haddeer aan isdhaahdo anigu waraabi oon biyaha ugu shubayo gobolada way ii imanayaan marka aan doonayo inaan qaqabsado oo anigu qaqabto kun qof haddeer haddii lagu kaxeeyo layaada hareeraha ka maraa midba meesha ku meegan bay ka boodaysaa laakiin anigu saan usoo socdaan mid walba qanaantaan ku dhegayaa waa usuun dhabaalaynayaa qanaantaasaan ku dhegayaa saasay isu taagayaan aniga iga carari maayaan way garanayaan laakiin dadka kale ee aanay arki jirin ama midabadooda ama socodka ay arkaan waa la dhaqaasinaya qanaantaaba la taagayaa oo laguba uma soo dhawaan maysid mid yar iyo mid weyn midna dhegaystayaal id baynu ku kulmi doonno barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegaynay qiimaha fardaha iyo dadkii soomaaliyeed ee hore ay u dhaqan jireen oo aan ku wareysanaynay saleebaan bulaale cadaani oo ku sugan degmada xudun intaannu dhammaantayo ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo weliba cabdikariin olol dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsanid sharwac haddii aan ku horeyno ciyaar xiise lahayd oo ka tirsaneyd horyaalka premier leaga ingiriiska ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha manchester city iyo liverpool ciyaarta oo ka dhacda garoonka manchester city ee itixaad ayaa waxaa laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaana sidaasi usoo gabagaboobay diiwaankii guuldaro la-aanta ee xilli ciyaareedkan ay ku bilowda kooxda liverpool oo aanan laga badin labaatan jeer oo ay ciyaartay waxaana ay noqonaysaa sidoo kale guuldaradii ugu horeysay oo ku dhacda sanadka cusub kooxda kubadda cagta ee liverpool manchester cityna waxay sidaasi kusoo gaabisay farqiga dhibcaha ee ay kaga hooseysay ama liverpool kaga sarreysay kooxda manchester city goolasha waxaa u kala dhaliyey manchester city ciyaaryahanada kale ah sergio aguero iyo leroy sen oo goolka guusha daqiiqadii labaiyo toddobaatanaad u dhaliyey goolka keliya ee liverpool waxaa u keenay ciyaaryahan roberto fermino waxaa horyaalka hadda ku hogaamineysa afar iyo konton dhibcood kooxda liverpool waxaa ku xigto manchester city oo leh konton dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta tottenham oo leh siddeed iyo afartan dhibcood chelsea waxay ku jirtaa booska afraad waxaana ay leedahay afar iyo afartan dhibic arsenal ayaa kaalinta shanaad ku jirta oo leh koob iyo afartan dhibic halka manchester united ay ku jirto kaalinta lixaad iyada oo leh siddeed iyo soddon dhibcood dhinaca spain waxaa laba toddobaad kadib dib u bilowday horyaalka laliga ciyaarta ugu horreysay ee sanadka cusubna waxaa lagu furay kooxaha viareal iyo real madrid ciyaartan oo ka dhacda garoonka viareal ayaa real waxa ay ka badan weyday kooxdan iyadoo ay ciyaartu ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah waxaa ciyaartani ka dhex muuqday ciyaaryahankii hore ee kooxda arsenal santi cazorla oo kooxda viareal muddo laba sano ah kadib uu ciyaaray kadib markii uu dhaawac uga maqnaa garoomada laba sannadood waxaana uu dhaliyey laba gool oo uu ku barbareeyey kooxda kubadda cagta ee real madrid real goolash waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah karim benzema iyo rafael farane dhinaca kala horeynta weli waxaa horyaalka spain hogaaminaya kooxda barcelona oo leh toddoba iyo soddon dhibcood atletico madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh afar iyo soddon dhibcood sevilla ayaa ku jirta booskala saddexaad oo leh laba iyo soddon dhibcood real madrid kaalinta afraad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay soddon dhibic horyaalka siriicada talyaaniga ayaa toddobaadkan nasan doona laakiin dhinaca ingiriiska sabtida birita ah waxaa dhici doona dhowr ciyaar oo ka tirsan koobka f a kaabka ingiriiska iyadoo caawana hal kulan oo ka tirsan tartankaasi uu dhici doono oo waxaana ciyaari doona kooxaha kubadda cagta ee tottenham iyo kooxda lagu magacaabo tremer rovers oo ka mid ah kooxaha heerka hoose ee horyaalada hoose ee dalkaasi ingiriiska haddii aan kooxaha waaweyn kasoo qaadano ciyaaraha birida dhici doona ee koobka f a ga ingiriiska manchester united waxa ay biri galab la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee reading westham ayaa la ballansan naadiga birmingham city kooxda kubadda cagta chelseana waxay la ciyaari doontaa naadiga nottingham forest naadiga southampton waxay sarkayaan kooxda derby county halka middlesborough ay la ciyaari doonto kooxda bittybro blackpool waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee arsenal newcastle united habeen dambe ayay booqan doontaa kooxda blackburn rovers dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur dhegeystayaal aad buu mahadsan yahe wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey markana haddaynu jallicno dhinacii kaalmaha heesaha waxaynu haddan ku wada nasan doonaa heesta xoodaama iyo weliba cabdi tahliil warsame sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo laxanaanin jirayo duntayo feedha karugu hardhoo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaayo koore loo xambaaro xog ogaa وحوفta boodada xawaarada la yaabo وحوفta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame وحوفta boodada xawaarada la yaabo وحوفta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadankoodaye isoodaye xadankooda ah xudaarte sida xiigta geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka fuuqshe ama wiilal xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka fuuqsheen ama wiila xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxadheen kayn laba naqxadheen dirguugu xidhayn uu xabaashka dooguna lagashaada gaadho goobna uu xuluushoy waran tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo caanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo waa hagaagi dhegaystayaal aad baan uga xumayn aan idinku kala jarno codkaasi cabditaari mudarsame iyo weliba heestaasi xoodaamo dabcan eh, heestaasaanan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigu cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba nuur xasan nuur oo idin leh nabadgelyo markaan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadantoodaye isoodaye xadantooda ah xudaante